wakhti dheer ayay dib u dhaceen doorashooyinka oo xilligoodii amaba xilliga ay dhammaanayaan ilaa haatanaan la ogeyn shalay ayaa shirkii golaha wadatashiga qaran ee lasoo gabagabeeyey lagu caddeeyey in shan iyo labaatanka bisha soo socota ee februari lasoo saari doono amaba lagu soo gabagabayn doono kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba suurtagal ma tahay in xilligaasi wax kasta sida loo qorsheeyay ay ku dhammaan karaan marka laga tusaale qaato xaalada uu haatan waddanku ku jiro wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis berrow ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray khilaafka siyaasadeed iyo isfahmi waaga soo laalaabtay ayaa sabab u noqday in doorashooyinka soomaaliya ay wakhti dheer dib u dhacaan arrintan oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka dad badan oo aqoon-yahan iyo siyaasiyiin ahna waxa ay bilihii ugu dambeeyey dood ka keenayeen ilaa iyo xilliga dalka uu ku jirayo marxaladan doorashada ah laakiin heshiiska siyaasadeed oo ay shalay golaha wadatashiga qaranku ku gaareen muqdisho ayaa lagu cayimay in shan iyo labaatanka bisha soo socota ee februari lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka marka la eego wakhtiga loo asteeyo dad badan oo falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa qaba in farsamo ahaan ay suuragal tahay in wax badan ay qabsoomaan balse uu jiro walaac ah in mar kale ay dib u abuurmi karaan xiisado siyaasadeed oo ragaadin kara geedi socodka doorashooyinka sida uu sharaxaya xasan mudane oo ah falanqeeye iyo bare cilmiga siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha dalka waxay ku xiran tahay in laba dhinac laga fiiriyo farsamo ahaan marka la fiiriyo wakhtiga waa laga faa'iidaysan karaa haddii lagu daro niyad sami shaqadana sidii saxdeed haddii loo qabto wakhtigii la cayimay waa lagu qaban karaa doorashada farsamo ahaan wax dhibaataa ma lahan laakiin mushkiladda taagan waxay tahay waxaa keenaya in doorashadu ay sii dheeraato oo wakhtigii loogu talagalay jadwalka lagu socon waayo waxay tahay xiisada siyaasadeeda abuurumaayo caqabadaha jira macnaha siyaasaddaa laisku qabanaa arrimaha amnigaa laisku qabanaa markastoo siyaasadu iyo amniga laisku qabtana doorashadu waa la hilmaamaa marka dagaalku wuxuu noqonaa in dhanka siyaasadda laisla aada marka haddaysan mushkilado siyaasadeed iyo caqabado amni haddaysan imaanin doorashadu heer farsamo marka la joogo wakhtiga waa laga faa'iidaysan karaa marka la eego sida ay ku bilaabatay doorashada soomaaliya dad badan sooma aysan dhoweyn waxaana aada loo dhaliilay sida maamulada qaar iyo gobolka banaadir doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose ee ka dhacday loo maamulay cabdiraxmaan macalin cali oo horey xildhibaan uga soo noqday golaha shacabka ee soomaaliya ayaa qaba aragti ah in doorashada aysan noqon karin mid hufan marka loo eego sida dhinacyada isku haya siyaasadda ay saameynta ugu leeyihiin kuraasta lagu tartamayo meesha ka marnayn dana gaar ah oo ay kala leeyihiin dowladda soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka oo ah inay soo baxaan xildhibaano ayaga taageersan oo biri codaynayo ama la shaqeynayo biri danahaas gaarka ah oo ay kala leeyihiin saddexdaas qeybood ayaan isleeyahay darteed waxaad dhici karta inay dib u dhacdo ama khilaaf ka yimaado waayo ninka gacanta ku hay maanta doorashada oo ah ila soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaa dhici karta inay sameeyaan waxays raalli ka ahaen mucaaradka gaar ahaan inta xamar joogta heshiiska ku saabsan arrimaha doorashada ee shalay lagu gaaray magaalada muqdisho waxa uu imaanayaa iyadoo uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo u dhexeeya khilaaf siyaasi ah kaas oo salka ku haya hanaanka doorashooyinka dad badan ayaase ka dhul sugaya qodobadii lasoo saaray sida loo fuliyo xilli aada loo dhowrayo in doorashooyinka soomaaliya ee wakhtiga dheer qaatay ay soo gebagaboobaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho